aniga magacayga waxaa la dhahaa cumar cabdi xasan waxaan ku magac dheer cumar cabdi gabay waxaan diraynaa baaq nabadeed dhibaatada maanta gaarisa county iyo gaarisa nafteeda magaalada gaaris aheed arrimo badan oo dil eh yaa ka bilowday waxaan u diraynaa baaq dadka walaal waay dadka islaam waay waa la wada dhashe wax ku kala dhexey ma jiro wixii siyaasad iyo fidmo ah dhinac ha loo dhigo wakhtigaa waa dhammaata siyaasi hadda waxaan ku jirnaa wakhti in wax la taro ay tahay waxaan u dirayaa dadka walaalaha in la isdaayo ilaahay laga cabsado dhiigga islaamka uma bannaano in dhiig lagu daadiyo nin islaam dhiiggiisa la dilo maalin hore waxaa ka dhacda arrin aad iyo aad u foolxun dhallinyar yar oo soo kobcan oo maanta u baahan oo laga filaye inay waddanka waxtar geystaan yaa meesha ku lamqata waxaan u diraynaa dadkay ka dhinteen inay nabadgelyada ilaahay ay ku samraan ay samarka iyo maslaxada la raadinaya qaataan waayo nin la dile nin la dilo kale uma, uma, uma kaafinayso waxaan doonaynaa dadka walaal waay gaar- waxaan u baaqaynaa in la joojiyo dhiiggaa daadanayo carada ilaahay inay nagu dhicin dhiig daadintaa in la joojiyo waxaa kaloo u diraynaa dadka walaalo waay wax kala maqan ma jirto wixii laga bilaabo maanta mas-uuliyiintana annaga naga bilaabato ilaa u dambaysa gafanaha waxaan u diraynaa inay ummadda walaalaha isku keenaan si walbaba maslaxa dhici karto ama maslaxa looga raadin karo in looga raadiyo magacaygu waa maxamed cali sheekh oo amin combyuter xildhibaanka hore aabaqayle iyo minority leaderka hore garissa county assembly halkan waxaan iskugu imaanay annagu xaflad kale u imaanay balse arrin naga fursan waysa inaan ka hadallaan aan ka hadlayno arrinta gaaris ka dhacayso weliba khaasatan magaalada gaaris ka dhacayso waa fal aad u foolxun oo annaga lafirkeenna magacaan aan ugu ahayn diinna aan ku ficneen ehelnimana aan ku ficneen ayaa ka dhacaysa waxaan awalan aan u tacsiyeynayaa een dadkii eheladii ay ka gooriyoodeen dadkii la dilay labadi nacbo weliba arrinta dhalinta yayaroo hadda iskuulka bogtay oo la dilo oo mustaqbalka waddanka noqon lahayd ayaan ka tacsiyanaynaa inta ay maaragtay ka dhimaatay waxaan leenahay samir imaan allah naga wasiya dhammaanteen Een, waxaan aan aan codsanaynaa dadweynaha gaarska codsanaynaa khalad khalad laguma saxo dadka waa ehel waa qaraabo waa isil waxaan codsanaynaa in howsha meesha ay ku istaagto Een, dhaqdhaqaaqyadana mas-uuliyiinta ee bilaabeenna waan soo dhowaynaynaa inaana meesha lagu dhaafin dadka wixii dhibku wuxuu ka bilowday ilaa ay xalkeeda laga gaarayeen waxaan codsanaynaa in laga culummada een, dumarka dhalinyarta kulli inaan kulligeenba aan u istaagno howshaas waxaa waaye dhibka waxyaroo ka bilowdaa xoolaha dee wax tari ee, waddanka dariska aan nahay oo yaa yaa wax ka qaban lahayd waan ognahay hadda meeshan boqol kilomitir intoo socoto afar boqol iyo konton kun oo qaxooti waa joogtaa waxay ka soo caraanna waa calad waay waxaan leenahay howshaas inaad istaagtaa waayey ayadoo diinta la fiirinayo wixii tollamada la fiirinayo magacaygu waa xasan geeley Ee, awalan waxaan u tacsiyeynaynaa waxaan u tacsiyeynayaa dadkii ee, laga geeriyooday ee, falka xumaa ee gaaris ka dhacay ayaan horay Ee, dadka waa muslim waa walaalo dembi ka weyn in dhiig bini'aadan ee, la bannaanaysto ma laha aad bay u xun tahay qaabkay u dhacday iyo siday u dhacday waa arrin aad loogu foolxumaado gaarisa waxay ahayd beydkii nabadda ee, soomaali ahaan wax siwuu qaab buu ku bilowmaday qaab qabiileed buu isku bedelay sideedaba dilka horumar laguma gaaro wax bilad sharaf dil lagu siiye weligeed lama sheegin laakiin cadaab in lagu galayo waa la sheegay markan baaq nabadeed ayaan dirahayaa mas-uuliyiinta geedi socodka uu bilaabay ee, iyo dhaqdhaqaaqa gafanaha iyo mas-uuliyiinta oo dhan garab baan ku nahay waxaan kaloo baaq u dirahayaa dowladda gacantooda ayay dadkao dhan ku jiraan amniga wuxuu qaas u yahay bi- ee- ee dowladda dowladda waxaan farayaa inay ee, tillaaba deg deg ay qaado gaaris ciidan ku filan way joogaan gaadiid ku filan ciidanka way haystaan sirdoonkooda wax ka qarsoon ma laha si arrintan ay u soo noqonin waa tillaabo in laga qaado waxaan shacabka u baaqahayaa dadka waa walaala wax kasta ayaa dhaca hal isku tanaasulo waxaan kaloo cambaaraynahayaa dadka kilibyada iyo fideoga iyo dirahayo oo dadka isku dirahayo dadkaasna dowladda way ogsoon tahay